guddigii shaqida shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba magaalada kismaayo ka qabday shiruujiisi hay ku qeybqaadowka danayaalka dhismaha xafiiska guddiga shaqida shaqaalaha rayidka kulankiiya ku qeybgalay guddoomiyaha guddiga shaqida shaqaalaha rayidka jubbaland madaga mashruuca saab ee jubbaland madaga mashruuca saab ee xeer federaal qaar kumida shaqaalaha wasaaradaha iyo horwadayaasha guddiga shaqida shaqaalaha rayidka jubbaland gudoomiyaha guddiga shaqida shaqaalaha rayidka jubbaland siyaad ibraahim maxamed yana faahfaahin kubi muhiimada kulanka dowladdu waxay u taagan tahay had iyo jeer inay dowladdu bulshadu ay gaarsiiso adeeg taya leh oo hufan si markaa loo helo adeeg taya lehna waa in la helaa xafiisyo iyo xarumo dowladeed oo dadka loogu shaqeeyo annagoo middaa ka anbaqaadayno waxaan go-aansanay inaan raadino hay-ado caalami ah oo naga caawiyo barnaamijka maadaamu dowladdu aysan awoodi karin in xafiisyada dowladdu ay ay dhisto alxamdulilah mashruucani waxaa naga caawinayaa bangiga adduunka oo bixinaya gebi ahaanba kharashaadka ku baxi doono dhisida xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka ujeedka halkan aan iskugu nimid maanta waxaawy marka inaad idinkuna qeyb ka ahaataan qeybtiina ka qaadataan taladiina ku biirisaan qaabka u dhici lahaa dhismaha xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka dhismo markuu yimaado waxaa laga yaabaa inay saameyso nolosha bini-aadanka qaabkee u saameyneysaa waxaa laga yaabaa xarumahaas la rabo in la dhiso inay deganaayeen dad soomaaliyeed oo tabar yar in la barakicee suurtagal tahay oo laga saaro meeshii waxaa suurtagal ah in ay dad saameyso qaab wanaagsan ay u saameyso ah xarumaha la dhisay in shaqo abuur ay ka dhalato oo xafiisyada markii la dhisayo dabcan dad badan oo muruqmaal ah iyo injineeradii baa shaqo ka helaya taasna waxay abuureysaa kor u qaadaysaa dhaqaalaha bulshada sidoo kale meesha laga dhisayo xafiiska guddiga shaqaaraeedka ma tahay meel ku haboon oon wadadii bulshada ay maraysay aynan xiraynin ma tahay meel biyo mareen ah oo ay markii dhismahaasi dee la dhamaystiro biyihii ay bulshada dib ay ugu soo noqonayaan caafimaad darrami ay ka dhalinaysaa dhismaha intuu socdo qaylida injineerada iyo motorada la isticmaalayo may saameynaysaa isbitaal buu ka agdhow yahay macnaa waxyaalahaasoo dhan baa marka hore maskaxda la gelinaya oy dowladduna ka fikiraysaa mashruucana uu culeys ka saaraya maxaa waxa rabaa inaynan hawa yaraatee si khaldan aysan u saameynin sidoo kale madaga mashruuca saab ee jubbaland maxamed nuur saala idnishii ku hadal muhiimadda dhismaha feeska guddiga shaqada shaqalaha rayidka ma filaya hadda inuu keenayo maxay ahayd barakicin dadweyne cid tabasho ka qabaysa inuu hadda ay jiraysa maxay ahayde ma filaya waa xarun dowladeed marka laakiin stakeholderka in laga qeybgeliya arrinta ujeedadeeda loo sheega haddii wax koonsaan uu jira lalafa guro oo la falanqeeyo haddii markaasi saameyn aan inoo muuqanin oo negative ah ay soo baxdo la isku dayo marka qaabkii loo xalin lahaa saameynteeda loo yeelan lahaa ujeeddada intaa weeye qof walba fikirkiisa inuu cabiro si xornimo ay ku jirta uu cabiro inaguna haddaan mashruuc nahay iyo haddii madaxdii guddiga shaqaalaha rayidkoo nala jooga aan nahayba inaan dhagaysano wixii markaas saameynta bulshada u muuqata haddii naloo bidhaamiya inaguna aan yoolkaanaga u yahay inaan ku dadaalno inaan yarayno wixii macquul ahna maxay ahayde aan xakamayno marka ujeeddada waa intaa shirkiyo weliba intiisu dareer diiradda laka saaray dhismaha xarunta guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka jubbaland